kana kusoo dhowaada barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo daadihinaya caashe ibraahim iyo ibraahim daanduray
kusoo dhowaada dhegaystayaal mar kale barnaamijkeena heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahino toddobaadkan dhambaaladu way fara badan yihiin waxaa kaaga sii daran farabadnaanshaha waxaa usii dheer in dhambaalada dhegaystayaasha ay soo dirsadeen magacyada iyo dadka ku jiray aad u fara badan yihiin markaa bal haddii magacyo afartan ama konton aad aragto ibrahin horta maxaa samaysaa mar hore inaad noo sheegtay ahayd he biyaad soo qaadan lahayd fusto biyahaan soo qaadan lahayn
waxa halkan hambalyo ka diraya baa la yidhi cumar cali xarbi xareed cali xarbi cabdirasaaq cali xarbi waa dhammaan ilmo cali xarbi xasan baa ku jira cabdulaahi buu ku jiraa xuseen aamino xaliimo cabdiyo iyo sidoo kale sacdiyo iyo muraayad ruqiyo dhammaantood waa ilmo cali xarbi waxaa kaloo ku jira aabe suge aadan iyo dhool suge aadan iyo xaliimo suga aadan iyo cabdi suga aadan iyaguna waa dhammaan ilmo suga aadan siciida ku jira faadima ku jirta ayaan iyo sidoo kale cabdishariif xareed cali xarbi iyo fartuun xareed cali xali fartuun xareed cali xarbi iyo sidoo kale xamdi suge aadan aan ku daro dhowrka qof ee haray waa cabdulaahi dubbad sharmaarke haataa dhammaystira ubax suge aadan iyo cabdulaahi dubbad sharmaarke iyo qodhob bulle madluun baa la yiri iyo saciid xasan falley iyo dhuuxe ibraahim faarax iyo dhammaan dad kale oo fara badan baa layidhi oon halkan lagu soo koobi karin waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan axmed suge aadan iyo hodan cabdi yare aadan oo arooskoodu ka dhacay magaalada beled xaawo taariikhdu markay ahayd hadda lix baa lasoo qoray labayo toban marka ma bishii juun labayo tobankeediba mise waa bisha labayo tobnaad disembar lixdeedii marka waxaa loo soo qoray eber lix labayo toban laba kun sideed iyo toban waxaan u malaynayaa in soomaaliya ay usoo qoraan bishan disembar lixdeeda in laga wado waxayna ku aqalgaleen baa la yidhi magaalada baardheere waxaan dhammaanteen leenahay bay yidhahdeen noqda kuwii isku waaro obad khayr qaban kala hela aamiin dhambaalkan caashi wuxuu naga soo gaaray hooyo faadumo cali tuuxow iyo hooyo aamine cali tuuxow iyo hooyo nadiifo nageeye cali maxamed yuusuf cabdulle iyo cabdikariim yuusuf cabdulle dhool yuusuf cabdulle falastiin yuusuf cabdulle rayaan yuusuf cabdulle farxiye cabdulle aadan shamso cabdulle aadan iyo waxa ay yidhaahdeen cabdi xuseen cabdulle iyo daa'uud xuseen cabdulle iyo liibaan xuseen cabdulle iyo ismaaciil xuseen cabdulle iyo dhammaanba reer xuseen cabdulle iyo reer negeye waxayna tahniyad gaarsiinayaan ismaaciil cali iyo waxay yidhahdeen farxi yuusuf cabdulle oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada warta nabadda ducaduna waa xaggiina leeyihiin arooskaas waxaan ugu ducaynaynaa inay bashbashi barwaaqo iyo nolol arooskooda ay kala kulmaan anigana aamin ayaan raacinayaa ibraahim ow bal heesta ugu horreysa barnaamijkana noo soo qabo dhoolbari korbalka ugu dambaysa heestaas dhoolbari ka muuqda dhalo nageeya mataasaa ya salaam waa waayo waayo fanaanka waxaa ku luuqeynaya maxamed axmed kuluc
Thank you. maqal soo dhigo cerka waa ka dhowre inuu aqal soo dhigo cerka waa ka dhowre aniguna dhigiisi dadadiyo midada cashadaa dhex qaado kugu dheelala waxaan dhowrayaa weli inaad soo dhowaate waxaan dhowrayaa weli inaad soo dhowaate dhalanteedni lagu sabay laygu dhacaya dadkaa faarabuurte ugu dhumay bulshada u dhabar wadhibiyo wadhibiyo ugu dhuumashada u dhabar wadhibiyo hadhibe wadhibiyo dhoobadahaba waa kii rahabaar ku dhuunte isaguba dhawaaq male intuu dhibiica sugaye dhoobadahaba waa kii rahabaar ku dhuunte isaguba dhawaaq male intuu dhibiica sugaye aniguna dhigiisi laygagaylayaabo aniguna dhigiisi dhaygagaylayaabo madhowidee naftaydiyo dhagahiyo arga labadaba ka dheerto ka waayay dhinacay waxaan dhowrayaa weli inaad soo dhowaate waxaan dhowrayaa weli inaad soo dhowaate dhalanteedni lagu sabay dhowr bari iyo codkii maxamed axmed kul waxaad aantaas kaga gudubno dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe nuur isaaq ibraahim iyo hooyo xabiibo maxamed axmed xasan nuur isaaq ibraahim xaaskiisa iyo caruurtooda maxamed nuur isaaq ibraahim xaaskiisa iyo caruurtooda cabdulaahi nuur isaaq ibraahim xaaskiisa iyo caruurtooda muxubo nuur isaaq ibraahim seegeeda iyo caruurtooda iyo bashiir nuur isaaq ibraahim xaaskiisa iyo caruurtooda daqare nuur isaaq ibraahim xaaskiisa iyo caruurtooda iyo maxamuud nuur isaaq ibraahim xaaskiisa iyo caruurtooda iyo bilaad nuur isaaq ibraahim seegeeda iyo caruurtooda iyo kalsoon nuur isaaq ibraahim iyo deeqo nuur isaaq ibraahim ee da'aamino iyo caruurteeda iyo habaryar faadumo iyo caruurteeda iyo habaryar abshiro iyo caruurteeda iyo hooyo maryan maxamed cadow abti cali maxamuud nuur iyo xaaskiisa iyo caruurtooda abtiyaal cabdirasaaq maxamuud nuur xaaskiisa iyo caruurtooda iyo ismaaciil maxamuud nuur xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdulaahi maxamed xasan xaaskiisa iyo caruurtooda habaryaro salaado maxamed xasan sahro maxamed xasan nasteexo maxamed xasan iyo xaliimo macluw xuseen dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna taaniyeed kaliya laaba gaarsiinayaan cali nuur isaaq iyo xamdi maxamed xasan oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya oo ay leeyihiin arooskiina waa idin ducaynaynaa eebbaheedin kale sii ubad kheyr qaba assalaamu calaykum caasha iyo daandulaya ayaa dhambaalkan uu ku bilowday waxaana haba yidhaahdeen nimcaan jaamac maxamed iyo yaasiin jaamac maxamed iyo cali aadan qadar saleebaan maxamed siciid iyo cali maxamed iyo shiine cali maxamed iyo suleekha aadan maxamed iyo maxamed cali caalin xuseen maxamed guuleed iyo ugaas xasan bashiir siciid ha ka tegina bay yidhahdeen maxamed ciise maxamed iyo dhammaanba reer maxamed diriye waxa ay jecel yihiin iyagoo kala jooga dunida daafeeda inay halkan hambalyo ka gaarsiiyaan hoodo saleebaan maxamed iyo maxamuud aadan oo gabar ay u dhalatay burco waxaana ay leeyihiin ducadu waa caashcuud gabadhaasi ku dhalatay burco waxaana u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga midii soo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta dhambaalkan soo qabanayana assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dadka dirayana waxaa ugu horeeya aabi cabdulqaadir cabdi nuur waxauu ku magac dheeryahay luunge iyo hooyo jamiile maxamed macalin ayeeyo barni maxamed waxay ku magac dheer tahay maamo barey iyo eedo uunsan cabdi nuur waa magaca igu cusub laakiin aad u qurux badan eedo uunsan baa la yidhi iyo cabdiraxmaan maxamed macalin iyo firdowse maxamed macalin suleymaan maxamed macalin iidle cabdulqaadir cabdinuur iyo cabdisalaan cabdulqaadir cabdinuur jamaal cabdulqaadir cabdinuur waxau ku magac dheer yahay dalaay iyo sidoo kale nuurto cabdulqaadir cabdinuur iyo asxaabta qaaliga ah baa la yidhi oo kale ah mukhtaar daahir dhurre bakar cali buulle cabdulaahi maxamed macalin cabdiraxmaan cabdinuur oo madaale lagu naanayso iyo maxamed sokor mursal maxamed macalin xuseen iyo cabdijabaar cabdirasaaq gees dheere iyo maxamed kuule macalin iyo asxaab kaloo fara badan dhammaantood waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniid aroos oo farxad leh u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah baa la yidhi faraska iyo geeyada waa taa magacyadii aawe waa farxaan cabdulqaadir cabdinuur iyo daahiro macalin mukhtaar oo arooskoodu ka dhacay magaalo madaxda gobolka baay baa la yidhi ee baydhabo jannaay gaar ahaan baa layidhi xaafadda wadajir waxaan leenaha bay idhahdeen isku waara ubad khayr qabana rabbi ha idinkala siiyo anigan waxaan raacinayaa aamiin heesta kale aan dhegaystayaashaana u soo qabanayna caasho waa heestal kudhigeedu yahay quruxleyda koonka aba hees igu cusube koonka oo dhan tii ugu quruxda badan maa laleeyahy adaasaa iska dhaadhiciimiya quruxleyda koonka
waxaa ku luqayaa cabdicasiis iskalaji kolkaan raabitaanka gurka kashayniyo geliyo maanka ada keliga gayanka kasbaday ubaxyada jacaylka kolkaan rabitaanka gurka kashaydiyo geliya maanka ada keliga gayanka kasbaday ubaxyada jacaylka ada quruxlayda koonkaada ujeerugu mudan nilwadka kana hamana dhir haweenka ada quruxlayda koonkaada ujeerugu mudan nilwadka kana hamana dhir haweenka kadbanayno guurka u kaydi caashaqeenna beerkaaga kalsoonidaadiyo xaqdhuurka ka fiic qalbigiyo oo dareenka u kori u kori u kori u kori xiisaha jacaylka intaan kadbanayno guurka u kaydi caashaqeenna beerka kalsoonidaadiyo xaqdhowrka dhafiye qalbigiyo oo dareenka kukori kukori kukori kukori xiisaha jacaylka kalgacalkeen iyo heshiiskaaga la kowsaday bareesamadka korqura kama saaro manka intaan kadbanayno guurka ku kaydi caashaqeenna beerkaaga kalsoonidaadiyo xaqdowrka kafiyo qalbigiyo oo dareega ku kori ku kori ku kori korixiisaha jacaylka intaan kadbanayno guurka ku kaydi caashaqeenna beerka kalsoonidaadiyo xaqdowrka kafiyo qalbigiyo oo dareenka ku kori ku kori ku kori korixiisaha jacaylka intaan kadbanayno guurka ku kaydi caashaqeenna beerka kalsoonidaadiyo xaqdowrka kafiyo qalbigiyo oo dareenka ku kori ku kori ku kori quruxleyda koonka iyo codkii cabdicasiis iskaalaaji haddaan taasi kaga gudubno dhankii dhambaalada ayaan ku noqonanaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo raxiimo cabdulaahi iyo aabe raage bootaan sadiiq raage bootaan zakariya raage bootaan suheyl raage bootaan iyo kawsar raage bootaan cumar raage bootaan sahal raage bootaan nuur cabdi qadar qorile shuuke aadan gurey iyo sacdiye muuse bilkax waxaana ay taani jecel yihiin inay gaarsiiyaan faa'isa raage bootaan iyo saygeeda deeq ismaaciil sheekh oo gabray ay ugu dhalatay gobolka mudug gaalkacyo ducada iyo magaca bixintuna waa xaggiina ay leeyihiin gabadhaana bal raaca sacaasho magaceenna waa laga rabaa magaca waalidkaan u daynaynaa laakiin waxaan ugu duceynayaa gabadhaasi ilaahay uu ka dhigo midiisa weynaatay soo barbaarta ee wax wanaagsanna dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba u tarta dhambaalkan aan hayo haddaan soo qabtana waa tahaniyad dhalasho waxaana dadka diraya ugu horeeya aabe sulaymaan maxamed macalin iyo marwadiisa hooyo siciido isaaq maxamed iyo caruurteeda oo kale ah baa layidhi shukur sulaymaan maxamed macalin iyo odaygeeda iyo gabadheeda iyo sidoo kale hani sulaymaan maxamed macalin iyo caruurteeda iyo odaygeeda maxamed sulaymaan maxamed macalin iyo nimco sulaymaan maxamed macalin iyo yaasmiin sulaymaan maxamed iyo zakariya sulaymaan maxamed iyo waxaa kaloo ku jira dhambaalka waxaa loo soo qoray sidii loox qur-aan lagu qoraya ibraahimow macaad saleebaan maxamed macalin iyo dhammaan reer saleebaan maxamed macalin hooyo xabiiba maxamed macalin iyo asxaab kaloo fara badan dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin ee hawada u marinayaan iyagoo isku duuban waa dhammaan reer sulaymaan maxamed macalin iyo reer cali xasan taaniyadana waxaa loo dirayaa cabdulaahi cali xasan iyo xamdi sulaymaan maxamed macalin oo mataano wiil iyo gabar ah ay ugu dhasheen degmada baardheere ee gobolka gedo taariikhdu markay ahayd sagaalkii bishan labayo tobnaad ee disembar ee sanadka laba kun sideed iyo toban waxaan leenaha bay idhaahdeen kuwii dalkooda dadkooda iyo diintooda anfaca allaha ka dhigo reer v o idinkana soo duceeya waa tahay idinkaa duceeye annaguna aamiintaanu ku darayna waa tahay dhankii heesaha ayaan ku noqonaynaa ibraahimna waxaan soo qabanayaa heesan kudhegeedu yahay xilo waxaa ku luuqeynaya fanaanka saciid xasan axmed siciid soom
Hello.
iyo siciitom haddaan intaas kaga gudubno xaggii dhambaalada waxaa dhambaalkan uu noogu yimid ayeeyo xasno geedi xaayow iyo hooyo khayro indhow iyo adeer sheekh cabdi casiis sheekh cabdi iyo eedooyin marya sheekh cabdi iyo cijaabo sheekh cabdi iyo faatima sheekh cabdi iyo muuse sheekh maxamuud muuse furdug iyo waxa ay yidhaahdeen axmed sheekh maxamuud iyo ibraahim sheekh maxamuud iyo ismaaciil sheekh maxamuud iyo axmed abukar cali khaliif iyo axmed sheekh maxamuud axmed cire xaaskiisa iyo caruurtooda ibraahim sheekh cabdicasiis iyo waxay yidhahdeen ismaaciil sheekh cabdicasiis iyo axmed abukar cali khaliif xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xaliimo sheekh maxamuud saygeeda iyo caruurtooda iyo nuurto sheekh maxamuud iyo caruurteeda seynab sheekh maxamuud seegeeda iyo caruurteeda caasho maxamed maxamuud seegeeda iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen abaayo nuurto sheekh cabdicasiis bashiir macalin cabdulle xaaskiisa iyo caruurtooda ismaaciil cabdulaahi xasan siidow cabdulaahi xasan iyo maxamed cabdulaahi xasan iyo daahiro maxamed xaashi iyo siciide maxamed xaashi saygeeda iyo caruurtooda iyo raxma cabdulaahi xasan saygeeda iyo caruurtooda iyo kowsar cabdulaahi xasan saygeeda iyo caruurtooda rafiico cabdulaahi xasan shukri shariif xasan iyo bahjo maxamed xaashi dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaana jecel yihiin inay taani dhalasho gaarsiiyaan cabdikariim sheekh maxamuud iyo hibo mahad cumar oo gabar ay ugu dhalatay mozambique magaalada pemba daacaduna waa xaggiina ay leeyihiin gabadhaasi ku dhalatay dalka mosambique waxaan leenahay soo weynow noqo tii dadkeeda iyo waalidkeeda wax tarta dhambaaladii ugu dambeeyey ayaan guda gelaynaa dhambaalkan waan idin salaadnay ayaa lagu soo bilaabay daadihiyaasha sharafta leh qaaliga ah waa taad baad mahadsantihiin marka xiga baa la yidhi annaga oo kale ah abikar macalin axmed macalin xuseen macalin axmed iyo macalin daahir macalin axmed faadimo axmed haajiro macalin axmed cismaan mukhtaar cabdirasaaq sheekh maxamed iyo asxaab kaloo gooni ah baa layidhi oo kale ah cabdi maxamed nuur oo madaale ku magac dheer iyo bakar cali buulle oo ku magac dheer isna ah dabaraaw iyo mukhtaar daahir dhuurre waxau ku magac dheeryahay antarow iyo kamaal cabdirasaaq iyo asxaab kaloo fara badan oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ka mid a waxay tahnid dhalasho u dirayaan maxamed macalin axmed oo ku magac dheer maxamed dheere iyo daahire axmed oo uu lagu dhashay gobolka baay xaafadda wadajir baa layidhi waxaana loo bixiyey cabdirasaaq maxamed macalin axmed waxaan leenahay soo weyno waa noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax u tara aamin waa tahay waxaa noo baaqaya dhammaanba reer xaaji axmed daahir iyo waxa ay yidhaahdeen reer xaaji cumar carabi iyo reer maxamuud xaaji axmed daahir qujufey sahro qujufey farxiyo qujufey xasan qujufey cabdinuur qujufey cabdinaasir qujufey iyo waxa ay yidhaahdeen dhammaan asxaabta waxaana jecel yihiin inay tahneyd kal iyo laaba gaarsiiyaan maxamed mawliid xaaji cumar iyo fahmo xuseen oo wiil ugu dhashay degmada jaarlaqsi ee gobolka hiiraan wiilkaas oo loo bixiyey cumar maxamed waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena wiilkaasi loo bixiyey cumar maxamed mawliid waxaan leenahay noqo kii soo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisaba waxtara anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya dhinacii gibraahina waxauu naga soo gaaray bashiir sheekh ibraahim cabdinuur sheekh ibraahim waa dhammaan ilmo sheekh ibraahim waxaana ku jira cabdiwaxaab cabdiraxmaan cabdulqaadir maxamuud khatra faadumo ruquyo nimco dhammaantood waa ilmo sheekh ibraahim waxaa kaloo dhambaalkan ku jira maxamed cabdulqaadir cabdiraxmaan sheekh xasan iyo sidoo kale maxamed sheekh xasan iyo faadumo sheekh xasan waa faadimo zahra sheekh xasan iyo suleekha sheekh xasan iyo hinda o maxamed nuur iyo sidoo kale waa cabdulaahi cadowe mawliid iyo maxamed macalin barkhadle iyo faadimo cabdulaahi yuusuf iyo ugu dambeyntii xabiibo sheekh cabdulaahi dhammaantood waxay kala joogaan qaaradaha adduunka oo dhan baa layidhi waxaanay halkan tahaniyad farxad looga dirayaan lamaanaha iscaalmude baa layidhi ee kala ah mudane maxamed nuur sheekh ibraahim cabdi mursal iyo marwadiisa marwarooda suldaan maxamed jirac baa layidhi oo orooskoodu ka dhacay magaalada raaso waxaana ay leeyihiin isku waaro obad khayr qabana rabbaha idin kala siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin waxaan dhegeystayaasheenna u soo qabanaynaa iridhima ibraahim weystan waxaa ku luuqeynaya fanaanka xasan aadan weliba waa heesihii sida wanaagsan loo garaacay dointayaale dad badan baan filaya inay aada uga heli doonaan iyada ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni xiisaha lahaa ee hambaliyadii heesaha ay wadajiradu kugu soo jeedinayeen ibraahim xasan daandurey iyo caashi ibraahim aadan caashi cuud intaan mar kale hawada ku kulmi doonno haddii aan la idmo waxaan dhammaantiin ba idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
burgari alwa ililibe kori alwa furu burgari alwa me e orosle warashi amu so dorte me e orosle warashi amu so dorte Tiru, tiru, tiru, my Tiru, tiru, tiru, my Ma'aikama so, abau shirbe. Ma'aikta masu abaushe ne wani gada da itali ede wani gada itali ede Leni herde afyala iskuwele gusine hebera oftiley mihirne afyala iskuweley uutiney nibida idiyaal deriba ele idiyaal deriba ele كل شيء جميل أبشي ملوايا كل شيء قويا وأبشي ملوايا أحد الانقرايو وغوفيان أبشي ملوايا إيقومدو بريد باقي تري باقي تري باقي تري